Muddooyinkii dambe waliba sii badahaya dhalinyarada walbarati inkastoo weli iyo sii jiraan dhalinyaro badan oo weliba walbarashadii hankajeysan iyadoona hanasay lankabaaqi iniyo ku qayb nagdan dhalinyarada walbarati si iyo horumaryan deegaansho mawliid mukhtaar aamiin oo kumid ee aqoon-yahanada ka nool magaalada jowhara ayaa sheegay in dhalinyarada walbaratiyoyinga hanmarkaasi limbaahanyaa mawliid mukhtaar ayaa dhalinyarada walbarashada kajartanka baaqi iniyo walbarashada sii lama jibaaranga wallaahi horta dhalinyarada hadda maanta wax baranayso marka iskuullada la joogo waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo iska mahsan oo aan waxbarashada si fiican aan u keergaraynaynin marka hataa suuq waxaa ku jirta ama dadka qaarkood iska dhaadhicinayaan hadaa wax baratid hadaadan baran isku mid waayo meesha shaqooyinka family ama in adeer laisku geeya marka waxaan u baaqi lahaa ardayda ama dhalinyarada hadda soo baxaysa wax baranayso waxbarashadooda inay ka run sheegaan jaaniska maanta ay haystaan ay ka faa'iidaystaan waxayna ogaadaan qof walba oo wax bartay asaa loo baahan yahay cidoo u baahan yahay ma jirto marka ma jiri doonto in adeera meel isku geeyaa shaqe bilaa qofkan si kasta oo ku jecel yahay walaalka uu yahay hadduu meel ku geey shaqadii loogu talagalay in aa qabatid makuu qaban doono soo marka beri ka maalin saadan kii meel ku geyna au ceebaynin waalidkaana aadan mataqaanaa u niijibinin adigana naftaada aadan u qiyaamin maanta jaaniska ah haysata inaad ka faa'iidaysato waxbarashada aad ka run sheegta saasaan u baaqi lahaa dhalinyarada hadda soo baxayso